alxamdu لlh rb العاalمين وslى اllه وslم وbaaرك عlى نبyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعين qala الإmam الأlbaniي رaximه الlه ma kana yqrأhu slى اllه عlيه وsلم fi الصلawaaت maa kaana yaqra'uhu wuxuu akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam fi salawaati salaadaha dhexdooda wa amaa maa kaana yaqra'uhu amaa wuxuu nabigu akhrin jiray sala allahu calayhi wasalama fi salawaati salaadaha dhexdood min asuwari waalaayaat oo ka mid ah suuradaha iyo aayaadka qur-aanka fa ina dalika arrinkaasi yakhtalifu waa iskhilaafayaa biikhtilaafi salawaati alkhamsi iskhilaafka salaadaha shanta dartood wagayriha iyo salaadaha shantaa keyrkood maadaama salaaduhu ay kala duwan yihiin say u kala duwan yihiina qiraa'aduna u kala duwan tahay wahaaka qaado tafsiila daalika arrinkaa tafsiilkeeda haaka bimacnaa waa khud mubtadi'iina xaalan nahay kuwa ku bilaabaya bisalaati aluulaa salaada hore oo min alkhamsi shanta salaadood ka mid a salaatu lfajri salaada koowaad waa salaatu lfajri sheekhu raxmatullaahi calayhi fii hada albaab wuxuu faahfaahinayaa shanta salaadood salaad walba ka mid ah qiraa'adii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo suuradahu akhrin jiray shanta salaadood suuradaha uu nebiga akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam iyo aayaadka uu akhrin jiray way kala duwan yihiin sidaa salaaduhu u kala duwan yihiin kala duwanaantaasi sababteedu waa kala duwanaansha waa kala duwanaanta salaadaha wayna kala dheer yihiin salaaduhu oo shanta salaadood xagga duulka iyo qisarku isku mid maahan waxaa jira salaado uu u badnaa nebigu sala allahu caleyh wasalam inuu dheereeyo iyo kuwa u badnaa rasuulka caleyh isalaatu wasalaam inuu gaabiyo saa darteed way iskhilaafaysaa qiraa'adii nebiga calayi slat slam ama way kala duwanayd sida salaaduhu u kala duwan yihiin salaada ugu horeysa ee sheekha raxmatullahi caleyhi hadda baabkan uu uga hadlayo nebiga qiraa'adiisa caleyhi salaatu wasalaam salaada dhexdeeda uu akhrin jiray waa salaatu lfajri kaana sala allahu caleyh wasalam yaqra'u fiiha nebiga caleyhi salaatu wasalaam salaatulfajri dhexdeeda wuxuu akhrin jiray bitiwaali lmufasali suuradaha mufasalka kuwooda dhaadheer fa kaana axyaanan mararka qaar wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya alwaaqica suurat lwaaqic uu akhrin jiray wanaxwaha iyo wixii la mida oo min asuwari suuradaha ka mid ah fi rakcatayni labada ragco ayuu ku akhrin jiray labada ragco ayuu ku akhrin jiray caleyhi salaatu wasalaam nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu akhrin jiray bitiwaali lmufasal wa kaana sal ly slam yaqra'u fiiha bitiwaali lmufasal waana soo marnay mufasalka inuu tiwaal iyo wasad iyo qisaar intaba leeyahay waxaan kaloo soo marnay mufasalka inuu ka bilaabmo min qaaf cinda bacdi alculamaa qaarna ay yidhaahdeen waa min alxujuraat sheikhu alalbani wuxuu rajaxay oon soo marnay inuu yidhi waxay ka bilaabmaysaa min qaaf qaaf iyo wixii ka dambeeya ilaa aakhiri alqur'aan waxaa la yihahdaa mufasal min qaaf ilaa aakhiri alqur'aan ayaa saddexdaa u qeybsamaysa marka tiwaalu lmufasal iyo kuwo wasado dhexdhexaada iyo qisaar suurado gaagaaban ah nebiga caleyhi isalaatu wasalaam marka fii salaati alfajri waxaa ku badnay inuu akhriyo bitiwaali lmufasal tiwaalu lmufasalna culamada qaar waxay gaarsiiyeen ilaa suurati naba suuratu cama ayaa culamada qaar gaarsiiyeen inta wixii ka yacni laga bilaabay min qaaf ilaa suurati naba waxay yidhaahdeen waa tiwaalu lmufasal intaasuu nebigu u badnaa sala allahu caleyhi wasalam ama uu akhrin jiray fii salaati alfajri suuradahaasi tiwaalu lmufasal muu akhrin jiray mar walba fii salaati alfajri maya mararka qaarna suurado kaleu akhrin jiray gaagaaban ku mararka qaar qisaaru lmufasal laakiin waa badnayd tiwaalu lmufasal waa badnayd wa kaana sal slam kaana sal ly slam yaqra'u fiiha bitiwaali lmufasal waxaana u daliila xadiid abi hurayra radia allaahu canhu abuu hurayra wuxuu arkay nin aad yo aad ugu salaad eg nebiga sala allahu alay slam salaadii nin dadka dujinayo imaama oo aad u shabaha salaadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam magaalada madiina masjid ku yaallana imaamka ahaa markaasuu yidhi abuu hureyra radia allahu canhu maa ra-aytu rajulan ashbaha salaatan min fulaan ma arag nin uga ekaan nin ma arag buu yidhi uga ekaansho badan xagga salaada hebel yacni hebel ninka la yidhaahdo nin salaada uga ekaansho badan nebiga caleyhi salatu wasalaam ma arag buu yidhi suleymaan ibnu yasaar oo raawiga xadiidka warinaya ah ayaa wuxuu yidhi waxaan ku gadaal tukaday ninkaasi fa sallaytu khalfahu ninkaa gadaashiisa ayaan ku tukaday ninka abuu hureyra sheegayay gadaashiisaan ku tukaday fa kaana yutiilu luulayayni min aduhri wuxuu dheerayn jiray labada ragcee hore ee duhurka wa yukhafifu lukhrayayn labada dambe ee duhurkana waa gaabi jiray wa yukhafifu alcasra salaada casarna waa gaabi jiro ma dheerayn jirin wa yaqra'u fi luulayayni min almaqrib labada ragcee hore ee maqribkana wuxuu akhrin jiray biqisaari lmufasal mufasalka qisaarkii gubaysa gaagaaban wa yaqra'u fi luulayayni labada hore oo min alcishaai cishaha ka mida wuxuu akhrin jiray min wasati lmufasal mufasalka suuradihiisa dhexdhexaadka wa yaqra'u fi lkhadaati salaada subaxna wuxuu akhrin jiray bitiwaali lmufasal mufasalka suuradihiisa dhaadheer ayuu akhrin jiray salaada subax ninkaas sidaa dadka u dujinayay abuu hureyra radi allahu canhu wuxuu yidhaahday maa ra'aytu rajulan ashbaha salaatan minhu ma arag nin uga ekaashan badan salaada nebiga sal alla ly slam ninkan ninkan aad wuxuu u shabahaa salaadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam hadalkaas abuu hureyre ee caamka ah ee uu leeyahay qof ka shabihi og salaada nebiga ninkan ma arag ayay waxay yidhahdeen culammadu waxaa loo daliishanayaa ninkan qaabku u tukanayay inay ahayd qaabkii nebiga u tukan jiray caleyhi salaatu wasalaam oo qayb salaadaha siduu u tukanayay sida duhurka labada hor inuu dheereeyo casirka inuu gaabiyo maqribka inuu akhriyo biqisaari lmufasal cishaha inuu akhriyo wasat lmufasal salaat lfajr inuu akhriyo tiwaal lmufasal waa sidii nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam idan marka tiwaalu lmufasal xaggee ku badneed nebigu inuu akhriyo waa fii salaati lfajri markaasuu yidhi fakaana axyaanan yaqra'u lwaaqica mararka qaar wuxuu akhrin jiray suurat lwaaqica suurat lwaaqica waxay ka mid tahay min tiwaali lmufasal wa naxwaha min min asuwari fi ragcatayni labada ragco ayuu ku akhrin jiray waxaa u daliila xadiid jaabir bni samura radia allahu canhu wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yusalli salawaat nabiga caleyhi salaatu wasalaam salaadaha ayuu tukan jiray ka naxwi min salaatikum salaad la mida salaadiinna oo kale allatii tusalluuna alyowma salaadaasoo maanta aad tukanaysaan salaadda maanta aad tukanaysaan mid la mida ayuu nebiga tukan jiray caleyhi salaatu wasalaam walaakinahu kaana yukhafifu laakiin nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa khafiifin jiray kaanat salaatuhu salaadiisu waxay ahayd akhafa mid ka fudud min salaatikum salaadiinna wa kaana yaqra'u fi lfajri salaada subaxna wuxuu akhrin jiray alwaaqica suurat lwaaqic uu akhrin jiray wa kaana yaqra'u fi lfajri alwaaqica akhrinta suurat lwaaqica waxay ka mid tahay min takhfiifi salaa suurat lwaaqic akhrinteeda waa salaadoo la fududeeyo waay wa qara'a min suurati tuur suuratu tuurna nabiga caleyh salatu salaam waa akhriyey wadalika fii xajati lwadaac markaadna waxay ahayd xajkii sagootinta oo nebigu ku sugnaa caleyh salaatu wasalaam wa kaana axyaanan mararka qaarna yaqra'u wuxuu akhrin jiray qaaf waalqur'aani almajiid wa naxwaha iyo wixii la mid ah fi ragcati luulaa ragcada koowaad ayuu akhrin jiray suuratu qaaf dhammaanteed ragcada koowaad uu akhrin jiray wa kaana axyaanan mararka qaarna yaqra'u wuxuu akhrin jiray biqisaari lmufasal tiwaalu lmufasal u badnaa mararka qaarna wuxuu akhrin jiray biqisaari lmufasal waa salaadee salaadaasi weli waxaan ku jirnaa qiraa'atu nabiy sal slam fi salaati alfajri waa salaada subax wuxuu u badnaa tiwaalu lmufasal mararka qaarna wuxuu akhrin jiray biqisaari lmufasal ka ida shamsu kuwirad sida ida shamsu kuwirad wa qara'a maratan marna wuxuu akhriyey idaa zulzilat fi ragcatayni kiltayhima labada ragcaba idaa zulzilad uu akhriyey xataa qaala araawi ilaa raawiga uu yidhi falaa adrii ma garanayo anasiya rasuulu llaahi sal ly slam nebigu ma hilmaamay am qara'a daalika mase arrinkaasi waa akhriyey camdan si bareer u akhriyey waana soo marno sheekhu wuxuu usoo qaatay ama uu u daliishanayay in hal suurad lagu celcelin karo labada ragcaba ama ragco ka badan lagu akhrin karo nabiga caleyhi salaatu wasalaam labadii ragcee fajarka wuxuu ku tukaday idaa zulzilad ragcada koowaadna waa iyaduu akhriyey ragcadii labaadna waa kusoo celiyey ilaa raawiga uu yidhi ma garanayo nebigu miyuu hilmaamay inuu ragcadii hore akhriyay idaa zulzilad mase si camdi oo bareeroo u sameeyey arrinkaasi ma nisyaanay u dhowdahay mase camdi camdiya u dhowdahay inuu u bareeray nebiga sala allahu caleyhi wasalam inuu akhriyo si ummadda uu u baro in arrinkaasi uu yahay mid bannaan in hal suurad lagu soo celcelin karo fi ragcatayn wa qara'a maratan marna wuxuu akhriyay fi safari qul acuudu birabbi lfalaq wa qul acuudu birabbi nnaas laakiin musaafir uu ahaa safarkana muxuu ka mid ahaa asbaabaha keenaya in salaada lasoo gaabiyo waa soo marnay in marka qaar salaadaha loo gaabinayo safar iyo xanuun iyo wixii la mida inuu nebigu u gaabin jiray caleyhi salaatu wasalaam hadda waa musaafir wa qaala licuqba ibni caamir radia allahu canhu cuqba wuxuu nabiga caleyhi salatu wasalaam cuqba wuxuu ku yidhi iqra' akhri fii salaatika salaadaada dhexdeeda almucawidatayni mucawidateenka akhri mucawidateenka waa suurat lfalaq iyo suurat nnaas famaa tacawada mutacawidun famaa tacawada ma tacawudo ma magan galo mutacawidun mid wax magan gelaya bimilihimaa labadaas suurad wax la mida ma magan galo ee labadaas suurad akhri wa kaana axyaanan mararka qaarna caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya biakara min dalika intaa wax ka badan fa kaana yaqra'u wuxuu akhrin jiray sitiina aayatan lixdan aayadood fa akar iyo wax ka badan qaala bacdu ruwaatihi ruwaaddiisa qaar ka mida waxay yidhaahdeen laa adrii ma garanayo fii ixda ragcatayni labada ragca midkood miyuu akhrinayay lixdanka aayadood ow fii kiltayhimaa mase labada ragcaba wuxuu akhrinayay lixdan aayadood lixdanka aayadood ma hal ragca mase waa labo ma garanayo ayuu yidhi ruwaadda mid ka mid a ee nabiga calayi slat slam wuxuu akhrin jiray maa bayna sitiin ila almia axyaanan axaadiidan kala duwan waxay tusayaan salaaddii nebiga sala allahu calay wasalam fii salaati alfajri inuusan hal nooc laasimaynin laakiin waxaa ku badnaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam fii salaati alfajri inuu akhriyo bitiwaali lmufasal iyo wixii la mid ah mararkii qaarna waa gaabi jiray oo wuxuu akhri jiray biqisaari lmufasal sida idaa zulzilad ida shamsu kuwirad inuu akhriyo maaragtay almucawidatayn watiin tin waxay ahayd fi lmaqrib laakiin idaa zulzilat ayuu laba jeer ku celiyey wa kaana yaqra'u wuxuu akhrin jiray bisuurati ruum suurat ruumna waa akhrin jiray wa axyaanan mararka qaarna bisuurati yaasiin yaasiin uu akhrin jiray wa maratan marna salla subxa bimakata salaada subax markuu ku tukaday fastaftaxa wuxuuna ku furfurtay suurata almu'miniin xataa jaa'a ilaa uu yimid dikra muusa wa haaruun muuse iyo haaruun sheegidood ilaa uu yimid ow dikra ciisa shaka bacdu ruwaa ruwaadda qaar ayaa shakiyey markauu meeshaa soo gaaray akhadadhu nebiga waxaa qabatay saclatun qufac ayaa ku dhacay fa rakaca waa rukuucay calayhi salaatu wasalaam suurat lmuminiin ayuu akhriyay ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u gooyay qiraa'ada wax ku soo dariyey awgeed waa licaarid markuu qufacay riiraxyo wax qabteen nebiga calayi salatu slam waa rukuucay ma sii wadin qiraa'ada wa kaana axyaanan mararka qaar yaummuhum wuxuu ku dujin jiray fiiha ay fii salaati alfajri bisaafaad saafaad uu ku dujin jiray suuratu saafaad ayuu mararka qaar nabiga calayi salatu salaam ku dujin jiray suuratu saafaad meeqa aayadood ay ka kooban tahay boqol siddeetan iyo laba aayadood nebiga alay slat slam wuxuu ku dujiyey fii suurati fii salaati alfajri wa kaana yusaliiha wuxuu dujin jiray salaada subax wuxuu tukan jiray salaada subax yowma aljumucati maalinka jumcaha wuxuu ku dujin jiray bialiflaamiim tanziilu sajda fi rakcati اluulaa ragcada koowaad wa fi haaniyati ragcada labaadna bihal ataa cala alinsaan waa maalinka jimcaha salaada fajar labadan suurad akhrintood waa sunna fii salaati alfajri min yowmi اljumuca ee labadan suuradood la akhriyo ragcada koowaadna la akhriyo suurat اsajda ragcada labaadna la akhriyo suurat اlinsaan arrintaasi waa sunna mana ku filna inuu labada midkood akhriyo dadka qaar waxay sameeyaan suuratu sajduu qaybinayaa ragcada koowaadna qeyb uu ku tukanayaa ragcada labaadna qeyb kaleoo suuratu sajda ka mid uu ku tukanayaa sunnadii ma asiiba qofkaasi qofkaa sunno ma asiibin qaarna waxayba sameynaya wuxuu akhrinayaa suuratu linsaan ragcada koowaad ragcada labaadna suurad kaleu akhrinayaa asigana sunnadii ma asiibin sunnadu waxa waaye ragcada koowaad in la akhriyo suuratu sajda bikaamiliha dhammaanteed in la akhriya waa ragcada labaadna waa in la akhriyo suurat linsaan oo kaamila haddaad rabto inaad sunnadii nabiga waafaqdo caleyh isalaatu wasalaam fii salaati alfajri laakiin inaad tan bacdi ka qaadato taana bacdi aad ka qaadato kuma filna oo midba qeyb aad ka qaadato sunno maaha waxaa la mid ah fii salaati aljumuca ragcada koowaad wuxuu akhrinayaa suurat alaclaa ragcada labaadna suurad kale qofkaasi ma la yimid sunnadii ahayd suurat alaclaa i suurat alkhaashiya in la akhriyo yowma aljumuca fii salaati aljumuca lama imaanin ama wuxuu akhrinayaa suurat aljumuca iyo suurat almunaafiquun ayadana waa sunna fii salaati aljumuca in la akhriyo laakiin miduu akhrinayaa midda kalena waa ka tegayaa taasna sunnadii kuma asiibin waa inaad suurat ljumuca ragcada koowaad akhriso midda ragcada labaadna suurat lmunaafiquun saasaa nebiga caleyh salatu wasalaam uu tukan jiray maxay tahay munaasabada suuratu sajda iyo suurat linsaan kala dhexaysa yowma aljumuca alimaam ibnulqayim wuxuu yihahda fii zaadi lmicaad wainama kana sala allahu alayh wasalam yaqra'u haatayni suuratayn wainama kaana sala allahu alayhi wasalama yaqra'u haatayni suuratayn lima shtamalataa calayhi lima shtamalataa calayhi min dikri اlmabda'i walmacaad وخلق آدم ودخول الجنة والنار وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة فكان يقرأ في فجرها فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم وكان يقرأهما كاملتين وكان يقرأهما كاملتين ولم يفعل ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه من قراءة بعض هذه وبعض هذه وقراءة السجدة وحدها وقراءة السجدة وحدها في الركعتين وهي خلاف السنة وعلي ابن القيم رحمه الله إنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين نبي عليه الصلاة والسلام وحو أخرين جري لبضان سورة lima shtamalataa calayhi wixii ay kulansadeen awgeed oo min dikri lmabda'i walmacaad oo ah bilaabashada iyo macaadkaee meesha loo noqonayo sheegidood labada suuradood waxay ka hadlayaan insaanka iyo bilowgiisa meeshuu kasoo bilowda hal ataa cala linsaani xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuura kadib waxaa laga hadla meeshuu insaanku ka soo bilowda mabda'a khalqiga iyo insaanka meeshuu ka soo bilaabmanayo iyo meeshuu ku dhammaanayo ayaa labadan suurad lagu sheegay iyo wa khalqi aadama aadama abuuristiisa wa dukhuuli iljannati iyo jannada geliddeeda iyo wannaari naarta geliddeeda wadaalika arrinkaasna mimaa kaana waa wixii ahaaday oo wayakuunu ahaan doona fii yowmi aljumucati maalinka jumcaha maalinka jumcaha wixii dhacay iyo wixii dhici doona waa fii yowmi ljumca ile maalinka jumcaha waa maalinkuu qiyaamuhu dhacayo waa yowmu jumuca sida axaadiidka ku timid maalinkaas jumcaha fii salaati alfajri in labadaas suuradood la akhriyo waa tadkiir iyo xasuusinay ummadda u tahay wuxuu yidhi fakaana yaqra'u fii fajriha fajarkeeda wuxuu fii fajriha ay fii fajri yowmi aljumca wuxuu nabiga calayi slat slam akhrin jiray maa kaana wayakuunu fii dalika alyowm tadkiiran lilumma xasuusin ummadda uu xasuusinayo bixawaadidi hada alyowm maalinkaas xawaadisteeda i waxyaabaha dhacaya maalinka marka munaasabadaas ayay labadan suuradood la leeyihiin yowma aljumca in la akhriyo fii salaati alfajri markaasuu yidhi wa kaana yaqra'uhumaa nabiga calayh isalaatu wasalaam labadan suurad wuxuu akhrin jiray kaamilatayni ayagoo dhammaystiran suura labadan suuradood ayagoo dhammaystiran buu akhrin jiray walam yafcal nebigu ma samayn maa yafcaluhu kaiirun min annaas waxa ay samaynayaan in badan oo dadka ka mid ah alyowma maanta oo ah min qiraa'ati bacdi haadihi wa bacdi haadihi in la akhriyo qayb suuraddan ka mid ah iyo qayb suuraddan ka mid ah suuratu sajda uu xoogaa aayada ka akhrinaya suuratu linsaanna xoogaa aayada buu ka akhrinaya saas nebigu ma samaynin calayhi salaatu wasalaam iyo wa qiraa'ati sajdati sajda oo la akhriyo waxdaha keligeed fi ragcatayni labada ragca lagu akhriyo ayaduna nebiga ma samayn sala allahu calayhi wasalam suuratu sajda in labada ragca loo qaybiyo keligeed wa hiya ayaduna arrinkaa la soo sheegay waa khilaafu sunna sunnadii khilaafkeeda waayo arrintaas sunnaday khilaafsan tahay inaad suuraddii labada ragca u qaybiso ama suurad walba xoogaa aayada aad ka soo qaadato waa khilaafu sunna waa arrin sunnada nebiga khilaafsan calayhi salaatu wasalaam salaatulfajri marka in labadan suuradood la akhriyo waa sunna laakiin weligood ma la daa'imayaa marna laga tegi maayo miya culamadu waxay leeyiin waxaa fiican axyaanan in laga tago maxaa looga tegayaa si dadka loo baro inay sunno tahay maxaa yeele haddii qofku uu ku barbaaro ayadoo weligood la akhrinayo labadaas suuradood waxaa laga yaabaa inuu u fahmo labadan suuradood akhrintood fii salaati alfajri yowma aljumca inayba waajib tahay haddii laga tagana la dembaabayo ama salaadda ay wax soo gaarayaan marka min baabi tacliim ayadoo dadka la barayo in labadaasi suuradood akhrintoodu ay sunno tahay waajibna aysan ahayn in laga tago marmarka qaar waxay yidhaha culimmadu waa fiicantah waa wanaagsantah laakiin akhrintoodu waa sunna wa kaana yutawilu nebiga waa dheerayn jiray fi ragcati aluulaa ragcada hore ee salaati alfajri wa yuqasiru waana gaabi jiray fi thaaniyati midda labaad ragcada hore waa dheerayn jiray calayhi salaatu wasalaam midda labaadna waa gaabi jiray waa qiraa'atu nebi sal ly slama fii salaati alfajri sidaasay ahayd markaan fiirina marka axaadiida faraha badan ee ku saabsan wuxuu nebigu akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam fii salaati alfajri waxaan ka faa'iidaysanaynaa gaabnaanta ama takhfiifinta salaada iyo fududaynta salaadu arrin nisbiya waaye ma ahan macnaheedu takhfiifka qof walba hayso asiga u yaqaano maaha nebiga calayhi salaatu wasalaam salaadda waa khafiifi jiray waa khafiifi jiray calayhi salaatu wasalaam salaadda wuxuuna amray in salaadda la khafiifiyo wuxuuna yidhi waayukum ama annaas falyukhafif midkiina salaada dujiya dadka ha u fududeeya salaada laakiin falyukhafif xadkeedu waa maxay nin walba soo asiga u fahmaaya miya falyukhafif ha fududeeya mase adiga jeceshaha haddii jeceelka loo celiyo iyo rabitaanka dadka isku rabitaan maahan dadka qaar waxay jeclaan lahaayeen in qulwalladii la akhriyo salaad walba iyo qul acuudu birabbi lfalaq wixii ka batan uu yidhahda waa lagu dheereeyo salaada qofna wuxuu jecel yahay qur-aanka inuu iska dhagaysto macaansado qur-aanka dhagaysigiisa waxaa laga yaabaa inuu rabi lahaa in suura in la akhriyo qur-aan badan la akhriyo asiga agtiisana takfiifay ka tahay iyo fududeyn qofna waa mutawasido waa dhexdhexaad takfiifka waa maxay waa ficilkii nebiga sala allahu caleyh wasalam saasuu leeyahay shaykhu lislaam nebiga sooma dhin ha la khafiifiyo amarkiisaas u celi asiga siduu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam salaaddii nebiga uu tukan jiray ayaana salaada takhfiifka ku sugan yahay nebiga calayi salatu wasalaam bacd alaxyaan markuu akhrinayo suuratu saafaat waa takhfiif markuu akhrinayo suuratu lmu'miniin waa takhfiif waa fududayn waay markuu akhrinayo suuratu lwaaqica waa takhfiif takhfiifka waxaa loo celinaya ficilka rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele asaa amray inuu imaamka khafiifiyo salaada asaana ku akhriyay bisaafaat asaa akhriyay mu'miniin asaa akhriyay suuratu qaaf ficilkiisaa loo celinayaa sala allahu caleyhi wasalam ee loo celimaayo qof walbaahi waxa asiga uu jecel yahay iyo siduu asiga rabo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin